Play, huh? VOA 1, the hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o oda kaga imaanaysa washington waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska africa caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com ramadaan wanaagsan duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaada ah bisha abriilna waa sideed iyo toban sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka midi warbixin ka hadlaysa dhallinyarada magaalada beledweyne iyo kaalintooda shaqo abuurasho dhowr sana oo isku dayay kadib waxaan go'aansaday in aan ganacsi yar iska abuurto shaqada hadda aan ku jiro a ujeedada cabitaanlada ah cabitaan shiididda ah bishaan ramadaanaan ku soo kordhiyey awal waxaan gadaya oo keliya bagaash iyo dharka dharkaa yar aan iibinayay marka haddana aadaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo dadka ganacsatada magaalada badweyne waxaa kaloo aad maqli doontaan waxqabadka ururka moonlight ee gabdhaha iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee gobolka awdal sidoo kale qasiidooyinkii iyo ciyaarihii ayaa aan barnaamijka ka marnayn marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ciidamada suudaan ee uu hogaamiye sarreeye guuta cabdilfataax al burhaan ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda facebooka ku sheegay in aysan ka warqabin jiritaanka dhexdhexaadin caalami ah oo ku saabsan heshiis dhex mara iyaga iyo xoogaga taageerada degdega ah ciidamada uu hogaamiye maxamed xamdaan dagaalo oo loo yaqaano xamati ayaa horay u shaaciyey inay oggolaadeen soo jeedinta maraykanka ee ku aadan ee afar labaatan saac lagu joojiyo dagaalka kaas ka socday dalka suudaan muddo afar maalmood ah ciidamada suudaan ayaa ku tilmaamay hadalka xoogaga taageerada degdega ah ee ku saabsan xabajoojinta inuu yahay iskuday lagu qarinayo jabka soo gaaray xoogaga fallaagada isbedelada ka socda gudaha dalka suudaan ayaa sii kordhaya iyadoo maalintii afraad ay socdaan dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ciidamada qalabka sida ee suudaan oo uu hogaamiyo sarreeye guuta cabdilfataax alburhaan ayaa ku kala duwan ciidamada taageerada degdega ah ee u hogaamiye maxamed xamdaan marka loo eego jadwalka u gudbidda xukunka rayidka ee dalka labada dhinac ayaa sidoo kale ku kala aragti duwan qorshaha la doonayo in ciidamada taageerada degdega ah lagu biiriyo ciidamada suudaan iyo cidda hogaaminaysa hay-adda militariga ee ka dhalata isku dhafka ciidamadan wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda toddobada waddan ama g n loo yaqaana ayaa cambaareeyey dagaalka ruushka ee ukraine waxayna muujiyeen baahida loo qabo in shiinaha lala hadlo si wax looga qabto caqabadaha caalamiga ah iyagoo soo xiray shirkoodii ka socday jabaan maantaoo talaado ah iyadoo la xusayo muhiimadda ay leedahay in shiinaha lagala shaqeeyo arrimaha ay ka midka yihiin isbeddelka cimilada iyo amniga caafimaadka adduunka wasiiradu waxay walaac ka muujiyeen warmurtiyeedkoodaasi ay sida wadajirka u soo saareen tallaabooyinka shiinaha ee bariga iyo koonfurta shiinaha iyo mowqifkooda ku wajahan taiwan waxaan dib u xaqiijinaynaa muhiimadda ay leedahay nabadda iyo xasiloonida guud ahaan marinbiyoodka taiwan oo ah shay aan looga maarmin amniga iyo barwaaqada beesha caalamka ayaa lagu yidhi warmutiyeedkaasi oo intaasi ku daray waxaan ku baaqaynaa in si nabad ah lagu xaliya arrimaha marinbiyoodka ayay yidhaahdeen wasiiradu xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa sheegay in wadahadaladii uu la yeeshay dhiggiisa britain canada france germany italy iyo jaban uu ahaa mid muujiyey isku duubnaan la yaab leh oo ku saabsan walwalka ku aadan shiinaha iyo waxa laga samaynayo si wax looga qabto walaacyadaasi afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha oo lagu magacaabo wan wembin ayaa u sheegay warfidiyeenka in warmurtiyeedka wadamada g ama g uu si ba-an u farageliyey arrimaha shiinaha isagoo ku tilmaamay inuu aflagaado ku yahay dalka shiinaha halkaad nagala socotaana waa v o a washington magaalada beledweyne waxaa ku dhaqan dhalinyaro fara badan kuwaasoo siyaabo kala duwan uga shaqaysta magaalada qaar ka midana waxay leeyihiin goobo ganacsi oo iyaga u gaar ah waryaheena beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixin arintaasi ku saabsan beledweyne noogu soo diray magaalada beledweyne waxaa ku nool dhalinyaro badan oo go-aansaday in ganacsiyo yaryar ay abuurtaan halkii ay raadin lahaayeen shaqo xafiis ama hay-ad shaqaalaysiisa dhalinyaradan ayaa badankood waxay yihiin kuwo waxbartay laakiin wakhti badan kuma lumin in xirfadihii ay barteen ay shaqo ku helaan maadaama aanu dalku ka jirin hay-ad shaqaalaysiisa dhalinyarada shaqooyinka ay dhallinyaradan abuurtaan ayaa waxaa ka mid ah iibinta iyo shiididda cabitaanada maadaama lagu jiro bil ramadaan dadkuna ay jecel yihiin wax diyaarsan cumar salaad xuseen oo ka mid ah dhallinyarada beledweyne ee xirfadaha nolosha la yimid ayaa waxa uu ka waramayaa sida ay wax isaga bedeleen qaab nololeedkiisii hore waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada beledweyne ee runtii aada ugu faraxsanahay in maanta isoo booqato waa kusoo dhaweynaa marka hore marka xigta waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada beledweyne ee ganacsada yaryarka ah ee run ahaantii ganacsigayga marka laga tago waxlayaab leh inaan ka mid ahay ardayda dhubal baajka ah ee labada baaj haysto baaj management iyo baaj education haystaa haddana hadda ganacsatada ayaan ka mid ahay run ahaantii arrintaas waxaa keenaysa shaqa la-aanta ka jirta waddanka gaar ahaan gobolka markaan dhammeeyey labadaha faculty oo aan bartay waxaan raadiyey goobo aan u shaqo tago ama aan shaqo ka codsado dhowr sana oo isku dayay kadib waxaan go-aansaday in aan ganacsi yar iska abuurto shaqada hadda aan ku jiro ujeedad cabitaanlada ah cabitaan shiididda ah bishan ramadaan aan kusoo kordhiyey awal waxaan gadaya oo keliya bagaash iyo dharka dharkaa yar aan iibinayay marka haddana aadaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo dadka ganacsatada magaalada beledweyne kuwa ganacsatada yaryarka ee magaalada beledweyne ka shaqeeya run ahaantii wax caqabad ah oo sidaa u weyn ma jiraan hadeer caqabad mar walba way jiri kartaa marka ganacsi lagu jiro laakiin hadda aniga waxaa isdhihi karaa fursad weyn ayaan haystaa oo soo waxaan ka mid ahay dhallinyarada magaalada waxaan aqaanaa sidii dadka loola macaamiil lahaa qof waxbartay ayaan ahay sidii dadka loo soo dhaweysan lahaa macaamiil badanna looga soo xiri lahaa ganacsiga ayaan aada u garanayaa marka waxaan isleeyahay hobbiga aan leeyahay wuxuu yahay in aan mustaqbalka noqon doono ganacsatada weyn aan ka mid noqon doono oo aan maxay aheeday suuqa suuq weyn aan samaysan doono oo oo bulshada ay ku xirmi doonaan ganacsigeyda cumar salaad ayaa ugu baaqay dhallinyarada soomaaliyeed inaanu isku hadleen shahaadada ay haystaan in shaqo xafiis ay ku tegayaan taa beddelkeedna dhallinyarada waxa uu ku dhiirigeliyey inay shaqo abuurtaan si ay wax uga qabtaan culayska dhaqaale ee iyaga iyo waalidkooda haysta baaqan u dirayo dhallinyarada soomaaliya gaar ahaan magaalada beledweyne wuxuu yahay qof walba oo wax bartay kaarkiisa ama certificateka uu haysto keliya ma ahan in uu wax ku raadsado waxaa la rabaa oo waxaa la rabaa waxaa ka mid ah in qofka uu asaga shaqo abuurto shakhsiyaddiisa gacantaada maal aqligaaga iyo maskaxdaada maal xirfad yeelo waxaad samaysataa ganacsi nooc ou doonaa ha noqdo ganacsiga meel hoosaa laga bilaaba mar walbo marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan magaalada beledweyne joogto ha noqdaan kuwo maankooda maala abuurto shaqooyin yaryar shaqada marka yaraanta laga bilaaba ayay korartaa marka yaan la raadinin shaqo heer sare ah ee hal raadiyo shaqo heer dhexa ah ama heer hoosa laga bilaabo ilaa heer sarena la wado xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana qasiidooyinkii bisha barakaysan ee ramadaan wasiijanaha kawraabiye faadumo qaasimo hiloole ayaa noogu luuqeynaysay qasiidadaasi halkaad kala socotaana waa v o a washington markana borama ururka moonlight ee gobolka owdal ayaa ka shaqeynaya arrimo ay ka mid yihiin gargaaridda haweenka iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba arrintan ayaa waxaa faa'iido ku qaba dhallinyaro badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho wariyaha v o eda ee borama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay mid ka mid a howlwadeenada ururkan waxaana uu ka wareystay waxqabadka ururkaasi magacaygu waa xaaruun maxaad cabdilaahi waxaan ka mid ahay ururka monlight girls association waxaanan waxaanan ahay child protection officerka sidoo kale waa social workerskan ayaan ahay qofka social workerska u qaabilsan ayaan ahay baahiyaha ciyaalka ururkiinan monlight waxyaabaha uu qabto caruurta ama baahiyaha gaarkaa qabta ama se dadka kale ee baahiyaha gaarkaa qaba waxyaabaha ay u qabtaan maxaa ka mid a ururka monlight horta waa urur howlo badan haya marka laga hadlayo dadkan baahiya gaarka qaba hawsha aan u qabanno runtii waxyaalo badan baan ka caawinaa inkastoonan ahayn dee barjoogi hadda uga specific oo ah aanan ahayn haddana waxyaalo badan ayaan ka caawinaa sida inaan workshopska intaan workshops inaan u qabanno oon ku tababarno yacni waalidiinta gaar ahaan waalidiinta inaan ku tababarno siday yacni wax la yidhaahdo disability caring si ciyaalka ciyaalka loo keer dadkan disability baahiya gaarka qaba sidii loo keergarin lahaa in loola dhaqmi lahaa inay yani horta qoyskan ka soo bilownaa anagu qoyskan inta badan wacyigelinta siinaa siay hooyadu ilmaheegan curyaankaa iyo ilmaheegan kale caadiga siday isku mid u wada keergarin lahayd ayaan inta badan ka caawinaa oo workshopskaasaan uqaawinaa ayaanu qabanaa sidoo kale waan la shaqaynaa ururadan ka shaqeeya maxaan dhahay arrimahan dadkan laxaad kala ee bahyaa gaarka qabnan waan la shaqaynaa xarumaha lagu daryeelo caruurta baahiyaha gaarkaa qabta amase dadka dhallinyarada ee baahiyaha gaarkaa qaba ee aad la shaqaysaan kuwee ka mida
kulli gobolka laba xarumood baa jira midi waa tan lagu yani lagu xanaaneeyo dadkan dhagooliinta ee dhiifiska la yidhaahdo midna waa mid yani dadkan kale isaga iyagana baahiya gaarka qaba yani iskool ahaan u aasaasan tahay waa urur ayaa ku shaqale marka iskool ahaan ayay u aasaasan tahay marka dadkaasi waxay ka caawiyaan halkaa waxaa laga caawiyaa yani in basic education ciyaalkii la baro oo ciyaalkii in wax la baro oo yani dadka siday u dhexgeli lahaayeen ciyaalkii la baro marka anaku yani doorka ahaan aan ka caawinaa wuxuu yahay xagga macalimiinta inaan training sometimes u siino xagga dadka yani ku shaqale inaan sometimes aan kala shaqayno waxyaalihii ay u baahan yihiin dhinacaasaan anaku kala caawi marka xaruntaa ugu weyn ee carruurta lagu daryeelo imse carruuraa ku jirta tababarada aad macalimiinta siisaan maahae waalidiinta waxyaaba aad kala hadashaan maxaa ka mid a horta xaruntaasi waxay haysaa dad tiradoodu gaadhayo afar boqol shaniyo waa arday caadiyo yani iskuul ahaan u timaada oo baska lagu soo qaado oo wax la baro oo halkaa lagu siiyo qadadoodii iyo cuntadoodii maalintaa lagu siiyo wixii intaa ka dambeeyana haddan xaafadooda lagu celiyo saddex boqol shaniyo toban qof ayaa iyagana jira oo ah dad iska dhulyaala oo dad aan waxaweyaan dadkaasi aan guryaha ka soo bixi karin marka inta badan dadkaa weeyaan dadka waalidiinta aan kala hadalnaa si yacni dadkaasi ay waalidiintu u keergarin lahaayeen oo ay baahiyahooda u daberi lahaayeen oo qofkaa yacni maadaama uu qof ilaahay abuuray yahay oo yacni xil kugu leh wuxuu u baahan yahay marka mas-uuliyad gaaruu u baahan yahay marka iskuulkani inta badan wuxuu ka cawdaa in waalidiintaasi ay yani daryeel la-aan ciyaalkaasi ay ka haystaan marka annagu waalidiintaasaan iskugu yeedhnaa oo inoogu yeedhaan deetl waalidiintaasaan wacyigelin siinaa ku saabsan yani inay ciyaalka daryeelaan sidii loo daryeeli lahaa sidii baahiyahooga ciyaalka yani loola qaybsan lahaa dugsigaasi iyo meelaha aad caawisaan baahida ay qabaan maxaa ka mid ah ee ay u baahan yihiin inta badan in laga caawiyo
horta khayr allaha siiyo ururkan waxaa aas-aasay hooyooyin degan gobolka oo ka soo jeeda gobolkan awdal khayr allaha siiyo iyagaa si tabarucaada u aas-aasay markii hore kolley markii dambe way yar heleen dad caawiya sida marwada madaxweyne ku-xigeenka kole inay caawisay dumarkaasi ayaa inta badan yani caawiya marka dadkaasi waxay u baahan yihiin horta waxyaalo fara badan bay u baahan yihiin waxyaalahay u badan yihiin waxaa ka mid a yani ciyaalkani waa ciyaal iska inta badan qalabkii yani dadkii curyaanka ahaa hadiyo jeer u baahan oo yani qalbkaas sometimes waxay dhahdaan kuma filno Eh, sometimes waxay ka cawdaan yani eh, waxyaalaha la siinaya loogu talagala eh, sida macalimiinta oo kale mishaarkooga sometimes inay inay- de- dad waxaa jira macalimiin oo shaqeeya oo yani mushaar ka qaata ayaa jira sometimes waxay ka cawdaan dadkaasi inayna yani sometimes ay ka waayaan mushaarkii oo loo waayo sidoo kale waxaa jira yani dadkan kale ee dhuliyaalka ee guryaha waxay u samayn jireen inay dhaktar loogu yeedho deetana dadka yani loo sameeyo medical assistant loo sameeyo oo dhakhtarkaasi uu u duugo oo dawooyinkii loogu duugaya dadkaasoo kale loo keeno marka sometimes de dhakhtarkaasi waa qof soo shaqo tegiya sometimes wax ka caawiya u baahdaan oo fanbay u baahdaan marka waxyaalahaasay u baahan yihiin fankaa laga caawiyo dadka kaasi wuxuu ahaa haaruun maxamed cabdilaahi oo ka mid ah howlwadeennada ururka dhallinyarada ee moonlight ee ka shaqeeya magaalada boorama oo aanu ka waraysanaynay howlaha ay u qabtaan dhallinyarada iyo caruurta baahiyaha gaarkaa qabta haashim sheekh cumar good v o a boorama
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington sanadkan bisha barakaysan ee ramadaan oo hadda gabagaba maraysa ayaa waxa uu ku soo beegantay iyadoo ay weli britain ku jirto sicir barar masaajida badan oo ku yaala britain iyo dalalka galbeedkaba waxaa lagu sameeyaa afur bisha ramadaan marka laga yimaado in ay muslimiin afurkaasi wada qaataan waxaa jira britain dad aan haysan sharciga arday iyo weliba dad dakhligoodu aad u yaryahay oo qayb ka ah afurka masaajidka lagu sameeyo wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa masaajidka huda oo ku yaala magaalada sheffield booqday afurkii shalay warbixintan ayuuna nooga soo diray masaajidka alhuda ayaan joogaa salaadii maqrib wax badani kama ay hadhin qayb ka mida masaajidka oo ku taalla halka hoose waxaa lagu diyaarinayaa dermooyin dhulka laga oglayo afur ayaa la diyaarinayaa dad isugu jira arday iyo dad kale oo degan degmadan uu masaajidku ku yaalo saciid yare oo ka mid ah dhallinyarada afurka diyaarisa ayaanoo imi haye saciid iga waran hawshan walaal cabdi xafid aad baa maasantay maadaama aad igu soo dhageysay idaacadda aad igu soo dhageysay afra waa dhidhigaynaa waa anaga ligtigisi dhignay fiihi dhignay qof waliba goorta wuxuu heli karo ayuu dadka u keenaa afra u keenaa anu qaybinaa ay laftigaa kusoo dhawow wana dhidhi kartaa kusoo dhawow waan iska Ha nacawha nacawha kuwa nacawha soo dhawow soo dhawow soo dhawow
waa dareen wanaagsan in dad soomanaa loosii diyaariyo afurka masaajidka saambuuse ayay dad soomaaliyeed keenaan waana qaybta sida aadka ah loo sugo dadkii ayaa iminka soo gelaya masaajidka oo badiba yimi daqiiqad ama laba ayaa ka hadhay afurkii waxaa la gaaray xilligii afurka sheekh xasan maxamuud oo ah imaamka masaajidka ayaa iga warramay muhiimadda ay leedahay inay dadku masaajidka ku wada afuraan بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أنا عبد الحافظ أدبل مهتم تهي runtii halkan waxaa isu yimaada markaa dadka muslimiinta ah ee khaasatan markaa xaafadan degan ee masaajidka markaa ku xidhan mashruucana in badan buu soconayay inta masaajidka lasoo soconayay marka eh, dee faa'iidada waxaa markaa runtii way badan tahay waxaa kamid ah dadkii muslimiinta ah inay isu yimaadaan dad aan horeba isugu iman jirin bisha ramadaan baa isu imanaya dhalinyarada isku baranaysaan dad bawen baa isbaranaysaan Eh, waxa weye markaa waxaa dareemaysaa markaa yani isku soo dhawaansho iyo farxad baa laga dareemayaa Een, waxaa iska jira dad markaa runtii isaga baahan in dee la caawiyo oo markaa een, yani u baahan ama aan dee eh, wax samaysan kar cunto samaysan karaynin Eh, dad iska shaqaala ah oo marka kalahaya markaa intay is- kalaha marka dambe goor dambe soo rawaxaya Een, waxaa kaloo faa'iidadii kamid ah dee qofkii intuu guriga kusoo afuro in salaadii maqrib markaa waxa weye ay ku habsaamo taana waxa weye qofku masaajidka markuu ku afuro waxa weye markaa salaadii waxa weye markaa marbuu markaa dadkii la xidhanaya faa'iidada ay leedahay kam- ayaa i kamid tahay taasi Eh, runtii dee faa'iido intaas aan lagu soo koobi karin badan ayaa markaa ku sugan sanadkan ramadaantu waxay kusoo beegantay iyada oo macaamiisha gaasta iyo waxyaabaha guryaha lagu diirsadaaba qiimahoodu aada u kordhay cabdiraxmaan maxamed kulane oo loo yaqaano caaqilka ayaa ka hadlaya qiimaha kor u kacaya saameynta uu noloshiisa ku yeeshay nolol maalmeedkeenna aad ayay u adag tahay laakiin hadda ilaahaan iska tawakalaynaa laakiin meeshaan gaaskiina qaali buu noqday korontadii qaali bay noqotay raashinkii qaali weeye wax walba qaali bay noqdeen kowsalka muslimiinta britain ayaa sanadkan iclaamiyey inay jiraan muslimiin ku nool britain oo u baahan in la siiyo sakada waa kan sheekh cabdiraxmaan oo ka hadlaya muhiimadda arrinkaasi taas waa arrin muhiima waa arrin wanaagsan oo fiican sababta waxa weeyaan inama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin sadaqadu waa dadka masaakiinta dadka hadday wadanka joogaan iyo haddaad wadan kalaba joogin yacni waa dadka masaakiinta waxa la siinayaa ilaahay dartii qof miskiin haddii la caawiyo waa wax wanaagsan bisha ramadaanta muslimiinta ku nool wadamada galbeedka uma aha oo keliya bil ay cibaadaystaan laakiin waa bil ay wakhti wada qaataan haddii ay tahay taraawiixda afurka iyo cashada oo gaar ahaan tobanka dambe lagu sameeyo masaajidada waxaa intaasi dheer dhalinyarada da-doodu kala duwan tahay oo iyaguna wakhti ku qaata masaajidka cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
mahadsaned cabdixaafid inkastoo aanu afurka noo dhoweyn sambuuskii ayuu cabdixaafid dib noo xasuusiyey markana ciyaarihii iyo maxamuud masaate
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league rugtii labaad ee wareegga sideedda ayaa caawa fooda laysku daraya kooxda kubadda cagta ee chelsea oo lugtii hore laba gool iyo waxba lagaga soo riftay guriga kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa caawa gegida stamford bridge waxa ay ku martigelinaysaa kooxda kubadda cagta ee real madrid chelsea waxay u baahan tahay kulankan inay saddex gool iyo waxba kaga adkaato kooxda kubadda cagta ee real madrid si ay ciyaaraha semifinalka ugu soo baxdo ama ugu yaraan sagaashanka daqiiqo inay laba gool ku adkaato si ciyaarta ay ugu dirto soddon daqiiqo oo dheeriya in lagu daro oo markaasi ay rigoorayaal tigsato laakiin marka la eego kulamadii ugu dambeeyey iyo xilli ciyaareedkan sida u ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee chelsea rajo badan lagama qabo inay kasoo adkaato kooxda kubadda cagta ee real madrid laakiin ciyaarta kubadda cagta iyo taariikhdii hore ee kooxda kubadda cagta ee chelsea marka la eego ciyaaraha champions leaga marka ay gurigeeda ku ciyaarayso ma ahan koox sahlan oo si sahla lagaga guulaysan karo taasna waxaa sii tilmaamay tababaraha kooxda kubadda cagta real madrid angelotti oo uga digay ciyaartoydiisu in aanay isdhiganin waxa uuna sheegay in kulanka kooxda kubadda cagta ee chelsea gurigeeda lagula ciyaaraya aanu ahayn mid sahlan si kastoo itahaba tababaraha kooxda kubadda cagta ee chelsea frank lambard tan iyo sidii uu ula wareegay hogaanka kooxda kubadda cagta ee chelsea hal kulan ma aanu badinin la arki doonay haddaba caawo haddii chelsea ay ka soo kabsato guuldarada xanuunka badan iyo haddii ay halkaasi ku harto dhinaca kale kooxda kubadda cagta ac milan ayaa booqanaysa kooxda kubadda cagta ee napoli waxaana lugtii labaad lagu kulmayaa gegida diego armando maradona garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee napoli ciyaaryahan osimen oo kooxda kubadda cagta ee naaboli kulankii hore dhaawac kaga maqnaa ayaa haatan la sheegayaa inuu kulanka caawa u safan doono kooxda kubadda cagta ee naaboli naaboli waxay u baahan tahay laba gool oo keliya ah inay ka dhaliso kooxda kubadda cagta ac milan si ay ugu soo baxdo ciyaaraha semifinalka halka ac milan ay u baahan tahay inay difaaca dhuuqsato isla markaasina aan wax goola laga dhalin taasi oo u suura gelinaysa inay markaa soo gudubto labada kooxood xidigahooda waa u dhagandhan yihiin waxaana koox walibaahi ay xoogeeda isugu geyn doonta caawa sidii ciyaaraha semifinalka ay ugu soo gudbi lahayd waaga dhegaystayaal xubintana ciyaarahu waa naga taatana kulan dambe masxabdooda ku dhaafaya sidaa nabadgelyo
mahadsanid maxamuud mascade markana gabagabadii idaacaddaanu ku sii siqaynaa ee codka macaane qadiija foode iyo heestii ramadaan محمد
qasaa'idkaasina wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeenii dhallinyarada maanta intaan mar kale hawada ku kulmi doonna afarta galabnimo xaggiinna waa v o a oo idin leh nabadgelyo